dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado oo habeen walba aad ka dhagaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo habeennimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaa fiidisi
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaada dhegaystayaal qadarka ah uu hawada ku jiro waxaad ku maqli doontaan qaraxyo waaweyn oo ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo berde oo ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya qaraxyadaas oo ahaa ismiidaamin ayaad barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ahaan idinkugu haynaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka waxay la wareegeen deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug oo horey ay ugu sugnaayeen al-shabaab haddaba waxaad dhegaysan doontaan xogo la xiriira halkaas iyo sidoo kale gulufka colaadeed ee ku wajahan degmada xaradheere ee koonfurta gobolka mudug madaxweynaha maamulka galmudug ana waxaa war ka soo saaray la wareegitaanka ciidamada dowladda soomaaliya ay la wareegeen deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug barnaamijka xulashada waraysyada ayaad caawa ku maqli doontaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliyana waxay maanta kulankoodii kaga hadleen arrimo badan oo ay ka mid tahay amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha waxaa sidoo kale xildhibaanadu ay ka hadleen la dagaalanka al-shabaab iyo sidii dalka looga saari lahaa qaar ka mid a xildhibaanada ayaad barnaamijka xulashada waraysyada caawa dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xagaa iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala oo sheegay in la xanimay akoono ay al-shabaab ku lahaayeen bangiyada soomaaliya iyo sidoo kale lambaro ay dhaqdhaqaaq ku samayn jireen barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana waxaan idiin soo gudbin doonaa
garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado dhegaystayaal aanu ku bilownaya qaraxyo waaweyn ayaa ka dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulo berde ee gobolka hiiraan wararka ka imaanaya degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa sheegeen halkaasi ay ka dhaceen laba qarax oo ismiidaamina oo jugtooda laga maqlay guud ahaan xaafadaha magaaladaasi labadan qarax oo ahaa kuwo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ahaa kuwo isxirxigay oo daqiiqado kooban ay u dhexeeyeen waxaana qaraxa koowaad la sheegay inuu ka dhacay afaafka hore ee buundada degmada jalalaqsi oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada dowladda iyo kuwa jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka admis dharaxa labaad ayaa lasoo warinaya inuu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen dad u badan shacab waxaana la tilmaamay in askar waddada maraysa ay rasaaseeyeen gaariga qaraxa ku rarnaa dabadeedna uu qarxay inta la xaqiijiyey qaraxyada isxigxige waxaa ku dhintay ilaa laba qof waxaana ku dhaawacmay shan ruux oo kale mana jirto wax faahfaahin ah oo ka soo baxay dhanka laamaha ammaanka iyo maamulka degmada jalalaqsi oo ku aadan khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyadaasi ismiidaaminta dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada buulobarde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in qarax xoogan oo khasaare kala duwan uu ka dhacay gudaha degmadaasi lamana oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi isgaarsiinta degmada buulobarde ayaa hawada ka maqan oo lama ogaan karo khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo nooca uu ahaa hase yeeshee waxaa la tilmaamay in qaraxaasi uu ahaa mid aad u xoogan oo jugtiisa laga maqlay deegaano ka fog degmada buulobarde degmooyinka buulobarde iyo jalalaqsiga gobolka hiiraan waxaa horay uga dhacay sidaanoo kale qaraxyo ismiidaamin ah oo isku waqti ka dhacay labada degmo waxaana qaraxyadaasi dadkii ku dhintay ka mid ah allaha u naxariistay gudoomiyihii degmada jalalaqsi maxamed nuur cagajoof dabaashe barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaadaha ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaabaya ayaa la wareegay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxaana deegaanada ay la wareegeen ka mid a deegaanka ceel huur oo iyadoo hoos tagta degmada xara dheere gudoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi fahd oo isagu ka mid a ama la socda ciidamadaasi ayaa warbaahinta uga warbixiyey duulaanka ay maanta ku tageen deegaanadii ay horey u joogeen al-shabaab ee koonfurta gobolka mudug maanta in howlgalkii loo yimid degmada hobyo iyo deegaanada hoos yimaada ee ahaa in laga cirib tira khawaarijta dhaqaaqii sikood uu bilowday ciidamadii qalabka sida qaybihiisa kala duwanaa hadday noqon lahayd gorgoli hadday noqon lahayd commandos hadday noqon lahayd daraawiish hadday noqon lahayd deegaan intaba waxaa loo wada dhaqaaqay sidii wax looga qaban lahaa ama looga cirib tiri lahaa deegaanka galmudug gaar ahaan dhulkan xeebta ah ee hobyo ilaa xara dheere shaqaduna waa bilaabatay wayna socotaa ciidanku waxay maanta howlgalkoodii koowaad ka bilaabeen ayagoo isugu jireen noocyada kala duwan ciidamada magaalada hobya ka dhaqaaqeen waxayna haatan ku sugan yihiin kaamigana ku hayaan oo ay hore u dhaafeen deegaanada faax iyo meel ku dhow sidoo kale waxay ku sugan yihiin oo hore usii mareen deegaanka gawaan ximbarwaaqo ceelhuur haddana saldhigga weyn meeshay degeen waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay saacada soo socdo inay tallaabo kale sii qaadaan horena loo sii socdo waxaan hadda ballan qaadaynaa oo dhinacayga taagan dadkii deegaanka odayaashoodii oo u diyaarsan iyo ciidanka intiisa kaleba inay cood iyo calaf ay ku taageereen ciidamada dagaalka galay waxaan u baaq u jeedinayna dadka deegaanka inay si wacan ula shaqeeyaan ciidanka dowladda iyo ciidanka kaleeta bacawsleyda amaba loo yaqaana ciidanka deegaanka inay sanasmusha ediba xoraynta waxaan rabnaa oo aan la hadlaynaa dadka deegaanka waxaa ogaatiin waxaa loo soo duulaan tegey oo loo soo shaqa tegey waxay tahay in laydinka dulqaaday dhibaatada sanadaha fara badan ee dul saareed waxaa laydinka rabaa kaalinka aad leediin anoo og inaad kaalinkaas qaadateen qaadan jirteen haddana inaad sii qaadataan waxaan rajaynayaa ilaah hadduu yihahdo howlgalkan inuu noqdo mid lagu guulaysto oo horey u socda waxaan ilaahay ka baryayaa in cadowgana haysta ee ummadaha dhibaateeyey ee dadkeena dhibaateeyey inuu ilaahay naga dulqaado waxaan rabaa warkeyga kusoo koobhaya howlgalku waa bilowday dhulka xeebta waa la aaday waana la socdaa lagamana soo laabanaya kii qalbigiisa ay ku jirto waa laga laabana qalbigaaga ka saar dowladdu waxay u soo istaagtay baaqi madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu bixiyey kii madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor dhammaan xildhibaanada iyo saraakiishu ay ka wada hadleen baa loo soo istaagay waxay tahay in loo dhaqaaqo waa haatan magaalada lagula sugana joogo wasiirka amniga galmudug waxaa jooga jenaraal biixi waxaa jooga ciidamadii waxaa jooga cid walba deegaankay joogaan waxaynu u yimaadeen inay hawshaas galaan magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saaran yihin ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ssd f snm unc sbn ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan waa daban jirine qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan madaxweynaha galmudug ayaa ka hadlay la wareegitaanka ah deegaanka ceelhoor iyo deegaano kale oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray qabashada maanta ee ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ceelhoor oo u dhow degmada xardheere galmudug waxay boogaadanaysaa howlgalka ciidamada qalabka sida ee daraawiishta galmudug iyo ciidamada kacdoonka dib u xoreynta ee deegaanka ceelhoor qabsaday howlgal qorshaysan oo si wada jira maanta u fuliyeen ciidamada qalabka sida daraawiishta galmudug iyo ciidanka kacdoonka shacabka oo iskaashanaya ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay deegaanka ceelhoor ee gobolka mudug halkaasoo gebi ahaanba laga saaray al-shabaab madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye ayaa bogaadiyey ciidamada qalabka sida ee daraawiishta galmudug iyo kacdoonka shacabka ee ka dhanka al-shabaab isagoona sidoo kale madaxweynaha dhiirigeliyey shacabka galmudug iyo ciidamada qalabka sida inay sii laba jibaaraan howlgalka lagu xoreynayo deegaano ka tirsan galmudug iyo guud ahaan soomaaliya qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
barnaamijka xulashada ayaad dhegaystayaal weli la socotaan markaana magaalada muqdisho xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa waxa ay kaga hadleen arrimo badan oo quseeya dhanka ammaanka iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab waxaa sidoo kale xildhibaanadu ay ka hadleen xeerar la hor keenay baarlamaanka soomaaliya waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanadaas oo iyagu dood adag ka soo jeediyey kulankii maanta xeerkan maanta naloo soo gudbiyey akhrinta koowaad maraya sida la sheegay mabaadi'da asaasiga ahaa la kor mari karaa ama wax la yska dhigi karaa waxaan rabaa inaan xasuusiyo xildhibaanada sharafta leh sida hadda uu ka akhriyey wasiirku halkan konton sano konton iyo saddex sano hay-adda la dhisantaha horta waxaan hadda isku haynaa waxa ay tahay baarlamaankan markii koowaad la keenay hay-adda sharci ma loo yeelaa mise sharci looma yeelay haddii ay tahay sharci ha loo yeelo waxa kale waa toosin xildhibaan jeeso waa ka hadlay guddiga arrimaha gudaha yaa loo saarayaa wixii toosin qabana waa la toosinaya laakiin waxaan rabaa inaan sheego baarlamaankani hay-addan control kuma leh muraaqabo kuma leh anu marka waxaan u haystaa hay-addii inay ayada lugaheedii noogu timi oo ay tiri hanala kontaroolo oo ay sharci noo keentay sharciga marka haddii wax nagala qalloocan yihiin waxna waa mabaadi'da waxna waa procedureka haddii wax nagala qalloocan yihiin waa la toosin karaa laakiin sideedaba inay hay-addu sharci keento waa sifo fiican oo aan konton iyo saddex sano ka hor jirin ilaa maanta aan jirno inta hadda xildhibaanka iga horreeyo saaxiibkay oo halkan ka dhawaajiyo ah safarka in la iska mamnuucayo iyo wixii la mid a horta hadda dadka safarka waa laga mamnuuca intaa oga hadda dadkana waa la xiraa intaa oga wixii oo sharcigii ha laga dhigaa naloo keene ma inaan sharci ka dhigno sharciga waafajinaa fiican base inaan nidhaa wardaa iska taga nimayo ee shaqada saad ku wadeen kuwada ani waxaan u haystaa labadaas inay inay isgarab yaallaan labadaas markii loo fiiriyo marka inta hadda aan ka akhriyey dukumentigaas labadaas markii loo fiiriyo inaan annagu kontaroolno inay fiicantaan u haystaa oo hay-addu ayadaa na soo doonatay annagoo ah xildhibaanadii baarlamaanka aan wixii aan ka toosin karna aan ka toosino wixii aan ka sixi karna aan ka saxno laakiin waa soo akriya aniga weliba sharciga sharcigani marka koowaad horta jiritaanka hay-addu uu sharciyanaya jiritaan ahaan hay-addani ma jirto hadda sharciyan laakiin ficil ahaan waa u jirtaa oo waa ogtihiin oo qof walbana uu ka warqabaa oo oo dee cabsideedii hore iyo middeeda haddaba weli waa jirtaa sharcigan wuxuu si buuxda u ilaalinayaa xuquuqda muwaadinka ay ku jirta gacanta hay-adda uu siinaya ilaalinta dhammaystiran qodobka soddon iyo sideedaada ka arki kartaan haddaa akhrisaan waxa uu qeexayaa shaqada iyo hawoodaha hay-adda oo aan awal meelna ku qeexnayn sida ku cad qodobka toddobaad iyo sideedaad cidna ma ogeyn awoodaha hay-addan waxay rabtay samayn jirta waxa uu hoos u dhigayaa kaalinta ciidannimo ee hay-adda wuxuuna xoojinayaa dabeecaddeeda madaninimo iyo sirdoon haddii marka aad sharciga soo akriseen mudanayaasha sharafta leh waa soo jeedin sharcigu maadaama uu soo jeedin yahay aniga taladaydu waxa ay tahay hay-addu waa noo soo qoor dhiibatay wixii toosin iyo tala ahna xildhibaanada ayagaa iska leh wixii iska raacdayn ah haddaan iska raacdaynana hay-addu awalba shaqadeeda waa wadatay marka hadda ka hor waxaa la yidhi goroyoy ciyaarta maku jirtaa la yidhi ciyaarta hal lugaa igu jirtay tiri hadday fiicnaatana labadaan soo gelin hadday xumaatana halka xabbaan kala baxaya sharciga haddaa hadda iska celin hay-adda sideedii u fiican taha shaqadeediina waa sii wadanaysaa qofkay sharci ka reebto safar ka diidana xaqaan kula xisaabtanna malihin ogaada waa mahadsantihiin aada u mahadsantihin baarlamaanka isagaa la rabaa wax walboo qalad ah ama maslaxada dalka dhib ku ah inuu halkan kaga doodo ee ma aha inuu sii murjiyo dhibaatada taagan siduu xildhibaan odawaa u sheegay haddii sidaan lagu sii daayo micnaha waxaa weeyaan hala kala shaqaysto waxaan idin leenahay yaan la kala shaqaysanine warna saxa wixii naga qaldanoo buugii waa idinkeena oo sharciga ahaa dastuurka hadduu khilaafsan yahay waafajiya hadday diinta khilaafsan tahay waafajiya haddii xeer hoosaad iyo wax walbo sharci iyo xeer dalkan u yaalo waafaqsan tahayna waafajiya mabaadi'da haddaad akhriso intaba waxay leeyihiin sida waafaqsan qodob hebel oo dastuurka soomaaliyeed ka mid a qodob hebel oo dastuurka ka mid ah mabaadi'da markaad akhriso tusaalahaan kan koowaad hay-adda iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda ilaalinaysa xuriyadaha iyo xuquuqda asaasiga uu bixinayo cutubka labaad ee dastuurka u hogaansamaysa mabaadi'da ciidamada ammaanka ee ku xusan qodobka oqolyolabaataniyotoddobaad ee ee dastuurka waxa ay shaqadeeda inta ay ku jirto kow u howlgeli doontaa in xubnaheeda ka shaqeeyaan heerka ugu sareeya ee hufnaan iyo ansax wanaag qodobka furfuritaankiisa laftirkiisa ayaa waxay ku salaynaysaa bees kaga dhigaysaa muxuu ahaa kaga dhigaysaa muxuu ahaa dastuurka soomaaliyeed xildhibaano dalkan wuxuu ku jiraa marxalad adag wiilalaa naga baaba'ayo safka waxaa weeyaan jiidda hore ku jiro wasiiraa waxaa weeyaan jiidda hore saakidan wasiirka gaashaandhiga dhusamareg waxaa weeyaan jiro arrimo ku saabsan arrimaha xoogga dalka ee muxuu ahaa socota ciidamada nabad sugidda aan maanta ka hadlayno ayaa dagaalka qayb ka ah kuwooda hubaysan oo gobollada waxa waxa weye wax ka xoreynayo waxaan rabnaa waxyaabaha muhiimka u ah dalkan inaanan hadal la gelinin inaan kala saarno boolis iyo nabad sugid haddii aniga oo muwaadin ah iyo qof kale oo muwaadin ah ay isqabtaan waa soo gabagabaynaya gudoomiye qodobkaanaan kusoo gabagabaynaya aan isqabano booliska wuxuu xaq u leeyahay ama qalad uu qof muwaadina caadi ah gurigiisa degan oo booliska qalad uu galo booliska wuxuu xaq u leeyahay inuu waanin u jaro uu yidhaahdo qofkaasaa la soo qabto ama muddadaasa isku soo dhiibo suuragal ma tahay nin shabaab ah aan ognahay xogtiisa oo hub guri ku haayo ama qarax guri ku haayo ama eh, muxuu ahaa mani lowdarin ka shaqaynayo ama wax qaranka dhibaayo ka shaqaynayo inaan waanin u jarno aan iraano haye shabaab baa tahay waa kuu soo soconayo isa soo dhiib muddo afar iyo labaatan saacadood ugu dambeyn waxaan leeyahay lama gaarin xilligii waxa weeyaan laga doodi lahaa sharcigan sharcigan akrinta labaad ayuu u gudbayaa waxa rax- rasmiga ama nuxurka waxa weeyaan ku jiro wixii ka qaldan marka xilligaasaa waxa weeyaan annaga aan dhihi karnaa waxaana waa ka qaldan yihiin guddiga ha soo tafatiro aragtideena ha lagu daro sidaana ha lagu ansixiyo waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmat waxaan rabaa inaan hadal kooban oo laba daqiiqo saddex daqiiqo oo hindis sharciyeedka halkaan kusoo geliyey la- la soo gudbiyo oo aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha inaan ka dhaho hindis- hindisa sharciyeedkan wuxuu saldhig u yahay hirgelinta nidaam aqoonsi casri ah oo bixinaya caddayn aqoonsi lagu kalsoonaan karo kaasoo fududeynaya bixinta adeegyo wax ku oola tayaysan oo loo dhan yahay hadalku waa dheer yahay waxaan rabaa xildhibaanada sharafta leh way haystaan buuggii oo maaragtay dhammaystiran waa la qaybiyey marka maadaama xilli dambe la joogo dooduna ay dheereed waa soo koobayaanayaaliyo mar weyn aqoonsigan horta muhiimadiisa waxaa soo koobay nin ilka casan la yidhaahdo oo hay-adda nabad sugudda laba kun iyo toban iyo siddeedii ee hays wuxuu ka tirsanaa hay-adda ayuu la shaqaynayay ilka case nin halisuu ahaa oo shabaab ah oo dadka dila ilka case waxa hay-adda nabad suguddu ay maaragtay u shaqaalaysatay inuu ilka case raadiyo ilka case ilka case inuu raadiyo xildhibaan faray way maqlaysa inuu raadiyaa loo rigruud gareeyey markaasee caddaatay cid kale ka caddaatay inuu ilka inuu ilka case yahay ninka loo diray ilka cas taasi marka waxay keentay waxay keenaysaa meeshay keenaysaa muhiimadda ay leedahay in dadka soomaaliyeed qof walbaaba uu hal qof noqdo ilka case inuu hal qof noqdo guddoomiyaha baarlamaanku hal qof noqdo laakiin hadda abu xamsa abu shayba xataa dadkeena magacyadooda marka la sheegayo marka hormuud ma ahana barakaad waagii la sheegayay afar shan magac baa hal qof keliya lagu sheegaya waayo ma jiro magacyo dadka rasmi ah oo u diiwaangasan u diiwaangashan oo laysla waafaqsan yahay waxaan rabaa marka sharcigan waxaa la waafajiyey sharcigan horaa baarlamaanka golaha shacabka loo keenay wuxuu ku jiray sharciyadii la soo celiyey dib loo soo celiyey oo aan marin habraacyadii rasmiga ahayd oo aqalka sare aan la geyn laakiin marka la soo celiyey kadib waxaa la waafajiyey habraacyadii iyo mabaadi'dii hirgelinta aqoonsiga caalamka wuxuuna kaga duwan yahay iskudaygeenii hore ee sharci namber kow waxaa la asteeyey si waafaqsan mabaadi'da maamul wanaagga samaynta guddi maamul oo ka mid noqonaya awal kuma jirin guddi maamul board of, of, of maaragtay en, eh, board waaye iyo qaab dhismeedka hay-adda si loo suurtogeliyo isla xisaabtan iyo maamul wanaag waa waxa cusub oo lagu soo kordhiyey oo xildhibaanadii hore uu joogay waagii hore joogay baarlamaankii hore ay uu uga duwan yahay waxaa lagu daray qodobo waajibinaya ilaalinta xogta dadweynaha iyo mas-uuliyadaha ka dhalanaya oo tii hadda xildhibaanadu aad ay uga doodayeen dadka xogtooda inaysan baylaha noqon oo cid kasta iska soo raadsan waa lagu daray qodobo ilaalinaya waad ka dhex arki kartid waxaa la xaqiijiyey in loo diyaar garoobo mustaqbalka in hay-addani noqoto mid dhaqaale ahaan isbixin karta oo aysan noqon mid mar walbaba u fadhiisato la yidhaahdo kaararkeedi mashiinadeedii iyo waxeedii way iska fadhiyaan waa qodobka afraad waxaa lagu daray qodobo la xiriira faldambiyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta si looga hortago aqoonsiyada sharci darrada ah iyo in si qaldan loo isticmaalo kaarka aqoonsiga iyadana sharcigan hindis sharceedkan cusub waa lagu soo daray isku soo duub waxaa hindis sharciyeedkani aad ka dhexdheehan kartaan hadduu dalku yeesho in dadka soomaaliyeed ay u fududaanayso inay dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ay samaynayaan simikaarada la qaadanayo muxuu ahaa caafimaad haddii la tegayo arday haddii la aadayo haddii cod la bixinayo dhammaantood wuxuu aasaas u yahay hindis sharciyeedkan haddii la hirgeliyo oo dadku kaarka aqoonsiga nationalka ay qaataan dhammaan waxaasoo dhan saldhig buu u noqon karaa marka xildhibaanada sharafta leh waxaan rajaynayaa guddiga gaar ahaan arrimaha gudaha iyo amniga inay waajibaadkooda iyo mas-uuliyaddooda ka gutaan ma jirto qodobo aan ku dhex qarinayno oo aan leenahay qodobadaasaa ku dhex jira aad hana lakaga ilaaliya laakiin waxaan codsanaynaa in la soo dedejiyo si loo hirgeliyo oo sanadkan uu noqdo mashruuc hirgala sanadkan bartamihiisa sida qorshaheen uu yahay aad iyo aad haddaan akhriyana sharcigu argagixisadii waa quseeyaan laakiin dadka soo qoray ayaa kasta waxaa moodaa inay inay kasta wax leeleexiyeen markaan waxaan qabaa sharcigan inaan laga leexin waddada la dagaalanka argix waxay ila tahay aniga maantay xildhibaanada wada dhaafiyaan malayna laakiin anigu waxaan qabaa in sharcigan maanta baarlamaanka hor yaallo ahmiyaddiisana la fiiriyo wax badanaa sharcigan ku xihan siday aniga ila tahay laakiin sharcigan in waddada argagixisada dalkaanu cidda keliya u baahan in lala diriro waa argagixisada haddaan akhriyana sharcigu argagixisadii waa quseeyaan laakiin dadka soo qoray ayaa kasta waxaa moodaa inay inay kasta wax leeleexiyeen markaan waxaan qabaa sharcigan inaan laga leexin waddada la dagaalanka argixisada waayo waan ognahay maaliyadda ama dhaqaaluhu waa hubka ugu khatarta badan ee argixisadu ay ku dagaalanto haddii la keeno xeer ama sharci lagula dagaalamayo maalgelinta iyo dhaqaalaha kooxaha argixisada waxaan u baahanaa annaga inaan inaan taageerno oo aansixinno oo annaga aan ka shaqayno laakiin waxaa la rabaa inaan laga leexin waddada argixisada waxaan ognahay waxaa jira sharci sharcigan ka horreeyey oo baarlamaankii sagaalaad oo ansixiyey madaxweyneha hadda joogana uu saxeexay sharcigaas wuxuu ahaa sharcigaas wuxuu ahaa sharcigaas wuxuu ahaa lacag dhaqista iyo la dagaalanka maalgelinta waxaan isleeyahay maalgelinta argagixisada ayaana dalkan dhibaato ku hayso aniga waxay ila tahay in sharcigan ahmiyadda uu leeyahay la fiiriyo annaguna inaan in sharciga la celiyo muhiim maahan waxaa muhiima sharciga waxa ka qaldan in laga saxo lana dedejiyo lana ansixiyo lana fiiriyo daruufaha iyo xaaladaha ku xeeran oo kalifayo in la dedejiyo sharcigan balse anu waxaan qabaa baarlamaanka cid hadda hor taagan ama hor istaagi karto in shabaab ama guud ahaan argixisada la dagaalamo ma jirto xildhibaan waqti waa dhammaaday waxaan qabaa marka waxaan qabaa marka in sharcigan baarlamaanka haddaan nahay inaan ansixinno balse waxaa ka horreeya in la dedejiyo oo waxa ka qaldan oo xildhibaanada qaar ee koonseey ka muujiyeen in la soo dedejiyo oo annaguna aan xeeroosaadka waafajinno dadka ka shaqaynaya wasaaradaha iyo hay-aduhuna ay dastuurka soo waafajiyaan lana ansixiyaan qodaa asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dood way noo dhiman tahay qorada dastuurka aan waafaqsanayn ama sharaca islaamka soo rumaanayo waxaan xaq u leenahay ama xaq u leedihiin inaan ka soo saarno hayadda maanta agteena taallaa waxaa ila tahay guddoomiyey idan ayaa leedahay roosaadka in maanta arrinta koowaad ay ahayd su-aalo kooban laga weydiiyo mawaadiyada guud wasiirkaana ay ahayd ma aha in galo oo qodobo muhiima oo dastuuri ah waxaa roosaad gudaha loo galo marka waxay ila tahay in arrinta inoogu ekaato koowaad noqoto in aan wax ka soo saar marka haddiiba gacantaada ay ku jirto oo guddiga loo dhiibi doono anaa nalagu soo celin doono marka muhiima maa inaan wakti badan gelin howlo badan ayaa noo yaallo intaas ayaan u istaagay inaan saxo waa mahadsantihiin geel zaka ma leh ninkii maqlay yay noqon inaan cararin maxay tahay wax badan ayaa noo yaalla marka insha allah gadaal aan u saxno waa mahadsantihiin mudar guddoomiye aada u mahadsanta kuwaas dhegaystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya oo iyagu kulankii maanta ka hadlayey magacyadina dhegaysta sunna waa jameeca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq al-shabaab salfu jadiid alushiiq majmac ulislaam alansaaru sunna حزب الإسلام سوفية سمترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقاك لنا هذا عن ترنكر kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoobaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad la mid tihiin SSDF SNM UNC SBM SSNM UNC NCTB on on CBNDS SS Bombas SPCCS Sontuna SSS saasaad la mid diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahaye dib u taliya yaan layna odhan wadirkii baaye dib u taliya yaynan ka noqon dayro aadmigaye dib u taliya yaan layna odhan waa daban jirine qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyaha cadaado isla magaalada muqdisho ayaan ku guda jirnay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xagaa iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaa waxa ay sheegeen in la xanimay akoonno al-shabaab ay ku lahaayeen bangiyada soomaaliya haddaba waa kuwan wasiirada oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya runtii waxaan ku jirnaa halgan culus halgankaa culus oo ah dib u xoraynta dalkeenna iyo dadka soomaaliyeed aanu ka xoraynayno muxuu ahaayey nidaamkaas iyo argagixisadaas ee ku maalaysa shacabka soomaaliyeed inay dhiiggooga ay ka dhigtaan muxuu ahaay noloshoodii ka dhigtaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi oo eedeeyey atajcaluuna risqakum annakum tukadibuun risiqiinna ma waxaad ka dhigaysaan inaad been sheegtaan laakiin maanta waxay taagan tahay risiqiinna ma waxaad ka dhigaysaan inaad dadka kale dhiiggooga daadisaan ood ummadda xasuuqdaan ood baabbi'isaan makaasaa risiqiinni muxuu ahaa runtii waa xaalad adag weeye mashruucan argagixisadu waa mashruuc aan soomaali dhaqanu lahayn weeye aan jiritaankeenna ummadnimona halis ku ah weeye isu beddelay in muxuu ahaayey dabargoynta dadka soomaaliyeed oo saaad u aragteen inuu wiil yar laga soo dhigo bamba qarxaysa laga soo dhigo oo dadka meesha ugu tirada loogu tiro badan yahay isdhex taago oo inta ugu badan ee suuragala uu laayo dhaqanka noocaasihi waa dhaqan muxuu ahaaye aan meelna adduunka ka jirin cidina aqbali karin muxuu ahaa arladan korkeeda wey diinina aqbalin muxuu caqli toosanna aqbali karin wax lagu tilmaamo aan la garan karin ilaa inaa muxuu ahaa la yidhaahdo inuu dabargoyn shacab dabargoyn ummadeed ay tahay qof isdilo waa la arkaa oo muxuu ahaa meel iska tuura laakiin qof doonaya waan isdilayaa dadka ugu badanna waan dilayaa un galaafanayaa waa wax la yaab le wey mashruucaasi waa mashruuc runtii khatar ku weyn ku ah jiritaanka ummadeed ee soomaaliyeed wey waxaa halkaanu ka hadlaynaana mashruucaasi dadna waxa weeyaan way isqarxiyaan oo bambadii qarxaysay noqdaan dadna way taakuleeyaan oo dhaqaalahoogii innaguyna dhex maraa waa meesha danta guud iyo danta khaaskii iska hor imanayaan wey qof baa wuxuu arkaa dhaqaalaha yaree akawntkiisa dhex maraya inuu biisines ka samaynayo isaga faa'iido u tahay laakiin wuxuu fahmi laayahay in lacagtaasi ay kobcinayso bambooyin waaweyn iyo muxuu ahaayey hadday gaari karaan hubka ka ugu daran ay muxuu ay gaari karaan sunta ta ugu culus oo ay tirtiri karaan isaga iyo ehelkiisa iyo ummaddiisaba markaase qofkii wuxuu ka fikirayaa inuu in yaroo dhaqaalaha maalmaha ka helo macaash yar ka helo arrintu taas waa ka weyn tahay marka inaad macaashkaa ka raadiso inay ummaddaadu baaba'do tirtiranto oo jiritaanka ummadnimo laga waayo oo dawlad muxuu ahaayey iyo muxuu ahaa nolol ay weydo ee waa arrin khatarteeda leeg weyn waxaan marka hore bogaadinayaa dadka soomaaliyeed ee taa ku baraarugay ee gartay ee shan iyo toban sano muxuu ahaayey ay arrintaasi ee dabkaasi ku jiray iyo dulmigaasi ku jiray iyo gumaysigaasi ku jiray ee gartay inay muxuu ahaa iska qaadaan waa idinka dhallinyaradiinna weeye inta mustaqbalka dheer u baahan dalkiinnoo nabada dalkiinnoo barwaaqaa dalkiinnoo xorriyad aad ugu noolaataan dalkiinnoo risiqa qofku aanu isagoon walwalsanayn oo muxuu ahaay uu ka raadsanayo taas weeye muxuu ahaa taan u soconnaa marka inay dadka soomaaliyeed taa ku baraarugeen aad baan muxuu ahaa ugu mahad celinaynaa sida laga dhawaajay muddadii gaabnayd eenu ku dhawaaqnay in muxuu ahaaye dhaqaalaha la siinayo qof bambasitoo isqarxinaya la siinayahay wuxuu halis ku yahay qofka siinaya laftiisu halis ku yahay qofka bixinayo halis ku yahay ehelkiisu halis ku yahay ummadda soomaaliyeed buu halis ku yahay wuxuu naaxinayaa oo kobcinayaa bamba mugtay muxuu ahaaye dili doonta isaga ayuu kobcinayaa oo rijmad ku samaynaya taa inaynu fahamnaa loo baahan yahay marka in muxuu ahaa laysu soo sheego oo la yidhahdo waxaasaa qalad u socda arrintaasaa muxuu ahaa lagu naaxinayaa muxuu ahaa nidaamkaasi argagaxa leh waa muxuu arrin aan u wanaagsan wey inay laba boqol iyo konton xisaabaa dadku soo sheegeen oo iyagu ay iska garteen taa micnaheegu maaha dadka in muxuu ahaa lagu xadgudbayo oo xoolahooga la dhacayo oo hantidooda muxuu ahaa la xaraashayo oo hantidooda muxuu ahaa lala wareegayo haddii aanan lagu helin dembi lagu helin isagoo faraha kula jira yaa dembi haddii aanan lagu helin oo inay maxkamadi ku caddaynin oon sharciga la marsiin qofka isagaa xor u ah xoolihiisa sharafkiisa dadnimadiisa xuquuqdiisa waa in la ilaaliyo sida dastoorku ilaaliyo wey laakiin muhimmaddu waxay tahay qulqulkaasi socda ee naaxinaya ee muxuu ahaa la dareemayo in muxuu ahaa la fahmo markuu meeshii uu ka socday la garto in la hakiyo la yidhaahdo dilkaasi dab kaa socdaay cid buu gubayaa cid buu gubayaa in la yidhaahdo oo laga joojiyo taa micnaheegu waa naf bani aadan baa la badbaadinaya dad baa la badbaadinaya marka haddii tuunkaasi ku caddaadana qofku waa dembiile hadduu ku caddaan waayana qofku xoolihiisa iyo hantidiisa isaga u madax bannaan waxaannu doonaynaa in la kala garto ka nadiifta ah ee si xora u shaqaysanaya ee xoolihiisa si xalaala ku raadsanaya iyo ka muxuu ahaayey maafiyada adduunku inta u soo dhiibtay muxuu ahaay dalkeenna hoy ka dhigtay ee muxuu ahaa nagu naaxinaya markaa inta wax dilaysa iyo inta wax baabi'inaysa oo dhan nagu naaxinaya in labadaa la kala saaroy kala caddaadaan weeye samadan kara oo kaa muxuu ahaayey kriminalkana iska qabanno kaa muxuu ahaa wanaaggii muxuu ahaayey sida saxdaa ku shaqaysanaya dadkeennana aan ku ilaalinno saasay muxuu ahaay noqonaysaa dantaan u soconnaa kaas weeye marka waxaan is leenahay runtii arrintaasi waa arrin muhiima waa arrin jiritaanka ummadda soomaaliyeed taabanaya weeye marka dadka soomaaliyeed ganacsatada bangilayda xawaaladaha waxoo dhan waxaan ka codsanaynaa inay fahmaan qofka ay lacag u gudbinayaan xilligii qorigaaga aad ciddaa doonta adoon garanayn iskaga dhiibi jirtay waa laga wareegay qof mugdi kugu weyddiista qorigaaga oo qorigaaga ii dhiibku yidhaahda maxaad u malaynaysaa marka inaad iska hubsato soo ma mise waa iska dhiibaysaa inaad hubsato weeye baastooladaada keen buu ku yidhi mugdi buu kugu weyddiisanaya madaxana wejigana waa soo xidhay adi ma isa dhiibaysaa marka iskama dhiibaysa qofka aad qorigaaga ku aaminayso waa inaad garataa qofka aad muxuu ahaayey hubkaaga ku aaminayso waa inaad garataa qofka aad muxuu ahaayey maalkan siinaysana waa inaad og tahay waa inaad taqaanaa wey haddaan la garanayn waxa weeye halis baa lagu jiraa waxaan muxuu ahaay ka shaqaynaynaa in dadka soomaaliyeed tira koobnaadaan dadka soomaaliyeed ay dhiilahaadaan dadka soomaaliyeed hal qof qofkiiba hal qof ahaado waxaa tahay uniig cid kula midii aysan jirin keligaa muxuu ahaayey siduu ilaahay kuu abuuray u abuuran magacaa loogu yeedhaya meeshaad ka tafiirantay ka tafiiran meeshaad ku dhalatay ka- ku dhashay hal qof unbaad adduunka korkiisa ku tahay soo ma laakiin haddaad muxuu ahaa boqol qof noqoto ka war soomaan garan ood boqolaal iyo kumayaal qof noqoto oo maalin walba weji cusub soo yeelato khatarta ugu weyni taas weeye marka taasaa laga shaqaynaa waxaana rajaynayaa inuu dalkeenna ah oo ilaahay subxaana wa tacaala u horseedo oon ka baryaynaa in muxuu ahay barwaaqo nabadqab iyo amni iyo muxuu ahay xuquuqdoo la ilaaliyo isagoonan qofku ka cabsanayn wuxuu ka walwalsanaya jirin dalkiisa ku noolaado ka shaqaysto maalgashado isagoo ku faraxsan meel walbana ka aadi karo taas weeye taan muxuuha ku soconnaa taas weeye marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay farriinta ugu dambaysa walaalayaalo sidaynu ku soconnay inaynu god madow noqonno innagana laynagu qasho ummaddeenna lagu baaba'sho innaguna isu qarinno muxuu ahaa inaan ka gudubno weeye inaan ka gudubno taas weeye oo wuxuu xaqiiqada loo tago oo muxuu ahaa wixii qaldan waa qalad la yidhaahdo wixii dil u socda waa muxuu ahaa ka joogsan la yidhaahdo wixii aad kari weydana aad muxuu ahaa eedaha amniga u soo sheegto taas weeye inaynu ka wada shaqayno amniga wadajir baynu ku ilaashan karnaa keli keli uma ilaashan karo wadajir ummadeed baynu ku dhawri karnaa oon ku ilaashan karnaa muxuu ahaa amnigeenna kuma ilaashan karno qof kastaba keligii marka qof qof loo socdo qofku dantiisa wuxuu ka arki karaa inuu hubkii lagu dilayey uu qofkii lagu dilayey uu u geeyo oo xamaal u noqdo soomaan garan ha taasuu arkaa waxoogaa yar baa la siiyey in layne taasuu dantiisa ka arkaa oo odhanayaa ciddii la dilaya aniga waxba igama gerin maalkuna waa sidaas oo kale aynu muxuu ahaay ku dadaalno inaynu nabadgelyadeenna iyo muxuu ahaaye wadajirkeenna iyo ummadnimadeenna inaan muxuu ahaa ilaashanno muxuu ahaaye aan wax walba muxuu ahaa u hurno haddii kale waxay noqonaysaa mididaa ku guud saaran adoo gurigaaga jooga adoo shaqaysanaya adoo shaqadaadii ka soo rawaxay adigoo muxuu ahaa wax iibsanaya inay muxuu ahaa ubadkaagii iyo dadkaagii oo dhan maalin walba ay boqolaal boqolaal ugu dhintaan suuqyada muqdisho taasaan muxuu ahaan ku dambaynaynaa oo wax dhintay iyo wax baaba'ay iyo wax dhoofay iyo wax curyaamay aan isku beddelno taas miyaynu noqon karnaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu muxuu ahaaye aynu arrintaa aynu ka dadaalno oon danta guud ilaashanno oo muxuu ahaaye aynu nabadgelyadeenna iyo mustaqbalkeenna beerno taasaan u baahannahay waa mahadsantihiin dhammaantiin waanan muxuu u mahad celinayaa intii howlahan kala shaqaysay intii fahamtay intii ku baraarugtay ciidanka dagaalka ku jira iyo muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed ee jiritaankeeda inay ilaashato isu taagtay waxay suurtogelisay in la xayiro laba boqol iyo konton akown oo ka mid ah kuwii dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay-adaha loogu talagalay in arrintaas ay kor joogteeyaan waxaa sidoo kaleeto macluumaadkaas dadka soomaaliyeed ka yimid uu suurtogeliyey in la xanibo eh, toddobaatan teleefon oo ah kuwo loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka soomaaliyeed eh, ay ka boobtay la xayiray oo halkaas maaragtay eh, xayiraad lagu sameeyey waxaa weli socda qorshaha kala saarista macluumaadka oo weli maraaxil badan ay u dhimman tahay waxaana qorshaysan marka ay dhammaato kala saaristu in la marsiiyo nidaamka eh, loogu talagalay en, in lagu qaado tallaabooyinka sharcigu uu ogol yahay dowladda soomaaliya waxay mar kale u mahad celinaysaa shacabka soomaaliyeed waxaanay weydiisanaysaa in ay sii wadaan la shaqaynta ay la shaqaynayaan hay-adaha iyaga oo macluumaadkooda ku soo diraya taleefannadii hore loola wadaagay oo aan doonayno maanta mar kale in halkan aan ka xusuusinno taleefannadaas oo kale ah eber lix hal eber afar eber afar soddon iyo lix ama eber hal eber lix hal eh, eber afar eber afar soddon iyo toddobo waxaa halkaas idinkugu diyaara shaqaale tababaran oo ilaalin doona xogtiinna isla markaana u diyaara in si aadaab iyo xirfad leh ay idiin soo dhoweeyaan Ah, intaa ka eh, ka sokow waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo ah, wasiirka maaliyadda dr cilmi oo bixin doona faahfaahin intaas ka badan iyo awaamiirta iyo fariinta ay wasaaradda maaliyaddu doonayso inay la wadaagto dadka soomaaliyeed kadibna insha allahu tacaala eh, kusimaha wasiirka amniga ayaa isaguna halkan ka gudbi doona fariimo amni oo la xidhiira shacabka eh, gaar ahaan arrimaha la xidhiira maaliyadda iyo dhaqaalaha khawaarijta al-shabaab waxaga dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya xagaa iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo ka hadlayey xanibaad lagu soo rogay akoonno al-shabaab ay ku lahaayeen bangiyada iyo sidoo kale xanibaadda nambaro ay isticmaali jireen al-shabaab
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaa suulise
qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarna dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan aryadhaha kalamaan ee beriga hawshu waxay maraysaa hadda gabalkiinnu dhacay hadda gurigiinnu ba'ay hadda ciribtiin la goyn war cabdulla wallahu naxariistee baan dhoodaana waxa uu yidhi oo maanta taagan dhaaxuulibin ku geeraarayay goojaduu baran duubata iyo indhaha good ku xirataba gardaroy gardaroy godkaagiwa wakaa lagu soo galaye xoog badanaa ninka gardarre godkeedii ugu galay war gardarra wax iska celiyey weydee wax ka doqonsan ma leh garaday timaado gardaro bannaanka baxaa la dhahaa warnimiyow geedaun bogsiya maalin weliba isku tubantiine kacdoonka beledka jirma la socotaana waa banaan bixi banaan bixi bulshada banaadir balada dhex joogta lagu baarbaaraaye war kalamaanay haddii lagu bannaanbaxay bulshada cadowgii baadaayey baaritaan haddii lagula jiro bahaalihii joogay waa baraaro kayrlee bulshadu yay u kala baaqan waa in biigga laga saaro oon turubka baandhayno miyaad ula jeedaa bulshada banaadir waxaan dhihi lahay waana baabi'iyeene bood ku jiro wax mataraaya bannaanka soo baxa cabdallow ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo miyaad maqashay banduuqan qaadahaynaa boocale bannaanka busaala buubi haa waay sheekada war waxaa la yidhi mugdigii nal baa ugu dhex tegay naar afuufyadiiye qofkii weli la noolaan karaa haysisiinaba war beladii waxay joogaanba sidii weerku ariga yeeli jiray arigii u dhammeeyeen imisaa laydin lahaa waa dhiig miirato maqalaayay noqdeen oo awal maxay ahaayeen dad nool ninkii qalamiya xoolo u daahaya war qalaay haddaan la qalin weligii waa qalaay war dhiigga xataa kama miirana waa laayeena dhegayso laba qoysoo ku nool gobolka hiiraan saddex boqol ari kor u dhaafayay gowrac uga dhammeeyeen kadibna si aan hilibkaas loo cunin ayay sumeeyeen marka waxaan la yaabanahay dadka dhaqankoodu gaaray inay xoolaha la dagaalamaan waxaan u bogsanahay shacabku siday u barteen dhaqanka shabaab mar haddaysanba hilibkii ay birbireeyeen cunina iska baareen aryadhaha kalamaaney shabaabki riyihii waa riday dheheen raranaa waa kuu soo rogeen riyihii waa riday dheheen raranaa waa kuu soo rogeen war riddadiisay u wadeen miyay arigiina ku xakumeen war kalamaanay waxaa la yidhi caadunkii shabeelka ilmaha ooda ku xaseeyey ee arsaaq intuu uu maqnaa geelu ka ileeyey ee dogtou ku qariyey iyo markuu ubandhigii duurka agas geeriyaad kala kulmiyo meel ebtala taallo asoo urugubtahanyo iyo ah iyo ciilla urugaysan waatou awrka doobinahayo eegay qaalmaha e itaalkaas markuu qiray inankiisu uga aadin arigaa dhashaydii cuniyo eeladou yidhiye ibdaayeelka muuqda sidaa wuu ekoon yahay oo haddama waxay shabaab dhihi rabaan arigaanna duqeeyo waanan ka aarsanaynaa warri ariga ka mida inay amiir hertiso sooma dhici karto war waxaa waxaa la yidhi khawaariju wixii ay dilaan iyo wixii dilaaba waa ahluqayre arigaasi sow ahluqayr maaha ninkii ari dilay ayaan daranaa miyuun alla iyo rasuulba aqoon warwar ma haysaana madaxweyne xasan shiikh oo kacdoonka dabargoynta khawaarijta ka hadlay wuxuu yidhi sacbaktiyay caanaga sugayeen miyuu yidhi soomaali heshiisa dunidana heshiis laca miyuu ku celiyey warwarkaan naga qasinina madaxweyne xasan shiikh wuxuu yidhi dadka muqdiso jooga qof kasta oo garan waa arka yuu ka aamusin wargeed yuhuuda laga dhameeya magaalada miyuu yidhi war garanwaaga dhuxulaaba laga shidaahe malaha khawaarijtaa ku gambataan u maleeyey warwarkaa ku dhex waalanina madaxweynuhu garanwaa wuxuu ula jeedaa qof kastoo aan la aqoon wuxuuna yidhi madaxweynuhu dadka muqdisho cidaan la aqoon hadday arkaan ha ku soo wargeliyeen ciidamada war kuwa la yaqaano argagixisaa sooma dhici karto warka la yaqaan nabad sugiddaa mar hore loo xil saaray kaan la aqoona dadweynaha maa laga rabaa war cid kastoo qarsataah waa iyadaa balaayo qarsatay war madaxweynuhu wuxuu kaloo yidhi sarkaalkii sharciga jabaya tillaaba laga qaadaa kuwa waddooyinka xidhaan xoogga ku marana awooddoodaa la tusayaa intaa lagu gaabin gaabso miya war qof kastoo dadka ka dheeraada in lala simo way tahay hayey gaygay lama oggola miya war waa falantihiin waxna laydinma sheegi kare madaxweynuhu wuxuu yidhi maalmihii wacnaa way soo socdaan war kalemaanay war ma haysina maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dil toogashaa ku xukuntay shariif jaago oo ahay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda lana shaqay jira al-shabaab oo qarxyo badan fududeeyey hadda qarxiyo adna madaxaa lagu qarxinayaa khaatiluunkii khaatilaa la dhahaa dilaygii dilaayo dilbakiin dambeeyaan najeede waa runoo nin wax dilay haddii aan la dilina la dili waayo wuxuu dilaya waa inuu dilaasaa la dili waayo war nin nin dilay nin baa loo dilaa waa dekanadiie dan ha looga baxo ruux wax dilay waa la dilayaae war xantu waxay leedahay laba kaarayaashu waa badan yihiine bodayo biyaha loo kala bixiyo war rankii ibiigisiingiyoonay saadka hashal saaro eleta aryadhaha xaadis u daalihaysin samigay cabdullaahba wuxuu yidhi how kankaara lama kobciye mahay ku taalo waa kawsi kankaaro lama kobciye mahay ku taalo waa kawsi war kalemaanay geedkaanad ka qaylisaane ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxay la wareegeen deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe alla ilaah ceelbacad haddii kuwaan ogay lagala wareega shabeellada dhexe waa nabad gasha war waxaa la yidhi ninkay ku hartaa hawle haysaaye xaradheer iyo albuur iyo aldheer maxaa laga yidhi war adiga laftigaagaan galmudug war ka hayne hobyo waxaa la isugu geeyaa la yidhi ciidan fara badanoo gorgor iyo haram cad iyo danab iyo duufaan leh dadka deegaankuna waa ku hor socdaan dhanka kalena waa og tahay oo ceeldheera wax toban kilomitir ka yar loo jiraa hadda xaad ka warsee xaradheer waa isha baarkeede dekadii hobyoodan indhiinfuray malaaya ku dherigaanile tataashow aryadhaha ciidamada hobyo isugu yimid waxaa ka mid ahaa la yidhi b s f t puntland haye haye maylma diyaanaa horkacaya marka misedeni hadda qur-aan shay ku quusaa la yidhi boowad ka naso mar hadday b s f soo gashay dalkii xorowyade ha ku daalin jeedaal war ha ku daalin jeedaal qalbika janjeera indha soo ma jiidan walama maqli war abdulow ciidamada puntland badan yiine qeyb kumid a weliba daa'ishka la dagaalameene ballidhidin meelilio ka tirsan gobolka bari warmadeeyow aduguna goormaad ballidhidin iyo bari nooga soo warranta bakooran kugu ogeyne war waliintan mooshidii anikoo kuwa roon meeliyeeda ee hubna daa'ish ee walika leeya leeri war kalemaanay waxaa la yidhi cabdullow adduunyadu ka timi taalladii hore ee arki jira kutaamiyo casrina waa istuhmahayaane tixdu waa kaftane idinka oon cero la taagtaagmin ballugsada ta'laydaan waxbaan idin tusaalayne guurna u tiriyo macnuhu toyasho weeyaan dhe ti amley marqaantay iyo sidii badawyo tuutaysan ama tiim ciyaalnooh ahoo teenna wada jooga oo tanaago iyo qaylo iyo buuq tamtaminaya oon tiraab xun mooye kelmado toosan laga koobin cayduna tilmaan iyo u tahay tiim bariyo loogo ama tira haweena oo tallaal goorbarqa ah tuuran oo ku tiri kuteentii daydiyo hadalla tuurtuuray ama toban rikoor oo mar qurashadaha loo taabtay tookaysi ma leh sheekadada heedha tabisaane tobta hadalka kalamaan maxaa idinka taakeeyey tubta hadalka kalamaan maxaa idinka taakeeye miyuu yidhi wartii amaw taatacdun ad hariiridii ma'ee war ka nuglaa idaacadda bayiba kolaale ka dhegaynsleeyaha dafuur duubata iyo indhaha good ku xirataba gardaroy gardaroy rudkaagiiwa wakaa lagu soo galaye waa mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan dhegaystayaal saaxiibayaal waxaa la soo gaaray gunti iyo gabagabadii barnaamijka xulashada waraysyada raadiga cadaado oo si toose diga imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka anigu ashar marka maxamed maxamuud ayaa idinla socodsiinayey dhanka farsamada waxaa iga saaciidayay saaxiibkay sheekey intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona waxaan idiga tegayaa heestii hordhaca barnaamijka ee ciidamada qalabka sida lagu dhiirigelinayey
ciidamadii dhulku
bacdayaab labay dhagtu maqashayo waxaa timi daaraan kii dhiglahoy ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidiye ciidamadii dhugo
daafaca dhulkiyo dhaqankiyo hidaha loo dhimaanaye
dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhiiranayaa
timidharar daafaca dhulkiyo dhaqankiyo hidaha loo dhimaanaye
dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhiiranayaa
qofkii dhowrsaday doqontu isdhahda waa dhoohaye dhaxalkiisa buu sidaa sidaa sidaa sidaa waxa ka dhigan
dhulka yagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye dhulka yagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye anigoo dharar dhacsan kaana awood shaafigiya ku dhowraaya darisaduu dhagar kaliyo dhaani la yimi inaan dhuunta jaro dhabti waa mid garan qofkii dhowrsaday doqontu isdhahda waa dhoohaye dhaxalkiisa buu sidaa sidaa sidaa sidaa waxa ka dhigan
dhulka yagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye dhulka yagi maqnaa cadaawuu dhacay kaan ka dhowraye anigoo dharar dhacsan kaana awood dhalasha afrikiya ku dhowraaya darisaduu dhagar kaliyo dhaani la yimi inaan dhuunta jaro dhabti waa mid garan
ummad yahay dheglaas alag leh ibla oogay baa dhalatay xaqii dhuuntay baa dhowba kuwa dhimanayay muuqda
kuwa dhimanayay muuqda
ummad
adow dhadhamine